wasaaradda dib u heshiisiinta maamulka hirshabeelle ayaa magaalada jowhar caasimadda hirshabeelle ka dahfurtay shirka wadatashiga istaraatiijiyadada dib u heshiisiinta hirshabeelle ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka kala socotaa labada gobol ee hiiraan iyo shabeellaha dhexe odayaasha dhaqanka culimuudiin bulshada rayidka iyo marti sharaf kale kuwa oo la filayo in qodobo waxtar leh kasoo saaraan shirkan wasiirka wasaaradda dib u heshiisiinta maamulka hirshabeelle mudan cabdulaahi cadde ayaa ka barbixiyey ujeedka loo qabtay shirkan wadatashiga istaraatiijiyada dib u heshiisiinta maamulka isagoo carabka ku adkeeyey muhiimada ay leedahay nabadda xaqiiqatan waxay tilmaamaysaa faham iyo bisayl iyo ogaal waa ku maadsan aan leenahay marka kalena waxaad ka warqabtiin waqtiyada lasoo dhaafay ee madaxweynaha iyadoo uu hogaaminayo dib u heshiisiinta inaan degmooyinka hirshabeelle meelo badan oo ka mida aan soo wada joognay geeda hoostood aan gurya lahaynin gasar lahaynin runtii yacnii qubeys wacan lahayn musulahooda liitaan ayaan ku soo wada qaadanay ayadoo madaxweynahana hogaaminayo ayadana mar labaad waxay tusaysaa ahmiyadda uu u haya madaxweynaha dib u heshiisiinta dib u heshiisiin haddii la yidhaahdo guud ahaan waa waxaan laga maarmin oo noolaha bani aadamka markaan dhahno uusan noolaa karin la-aanteed waad og tihiin meesha colaado ka jirto dhibaatada ka jirto marka si guud soomaaliya oo dhan dib u heshiisiin ay u baahan tahay gaar ahaanna annagu hirshabeelle haddaanahay aada anugu oomanahay marka saas daraaddeed markii la arkay dhibaatada iyo mashaakilaadka jira dowlad goboleedku gaar ahaan wasaaradda dib u heshiisiinta waxay soo qabaqaabisay shirweynahan in la helo haddii wax la dhexdhexaadinayo ama dib u heshiisiin la samaynayo yacnii meelo loo naqdo iyo marjicyo in lagu soo ururiyo kutubo ama buugaagba wax la raba hala yidhaahdee muddada uu socdo shirkan ayaa la filayaa in ay kasoo baxaan qodobo midho dhal ah kuwaasoo wax badan ka bedeli doona xaaladaha nabadeynta iyo dib u heshiisiinta